deegaanka qaamqaam waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waana deegaan saaran jiinka webiga jubba waxa uu marin muhiim u yahay qudaarta laga keeno deegaanada dhaca jiinka webiga jubba deegaanka qaamqaam waxaa mara webiga jubba waxaana ah deegaankaasi laga soo dejiyaa qudaar aad u fara badan oo laga isticmaalo meelo badan oo ka mid ah deegaanada jubbaland sida magaalada tani kismaayo haddaba waxaa jira dhallinyaro badan oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo deegaanka qaamqaam ka soo qaada qudaarta noocyadeeda kala duwan ee kasoo go-o deegaanada dhaca jiinka webiga jubba waxay ka hadleen inay jiraan dhibaatooyin badan oo ay ku qabaan waddooyinka soo gala halkaasi maadaama ay soo qaadaan qudaarta noocyadeeda kala duwan walahi kule diqidan waa ujeedaa waxay qabato maadaama laamigu naga xiran yahay gabaare wanaan wadana xogla wax shaqi laamiga shaqa jirnay kushaqa wax ka soo qaadi jirnay ilaa haddeer halkan aan kusoo feelnaa baabuur gidaas oo marla gidaas ay taagan yihiin halkan ugu soo shaqa tagnaa halkan waxaan kusii qadnaa dadka beerleyda marka baatada ugu badan ay tahay marka waxaa waaye macmalkan dadka caada meesha ugu badan yihiin baahidan u baahnay marka ay tahay jubbaland in halkan noogu soo taageerto siday macnaha ay beerahan ay tacabkooda iyo waddooyinka noogu hagaajin lahayd intaas ayaan ka codsanayna gaadiid liilay ka mid ah qudaara daldalnaa qudaarta gedigaas laga keeno kismaayo geynaa maasha allah nabadii nimca haysanaa alxamdulilah qaro cambo saytuun liin ayuu nooc qudaaraad ayuu nooc wixii dalka ka baxa waa waa la geeya kismaayo maasha allah xilliga raqiiska waay alxamdulilah nimcada ilaahay ramadaanka waa noo nimciyey maasha allah alxamdulilah barwaaqo ilaahay waana siiyey sidoo kale darawaliinta ayaa waxa ay ugu baaqeen dadka barakacayaasha iyo weliba qaxootiyada ku jira kaamuunka barakacayaasha ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland guud ahaan in ay sameeyaan iskutashi ayna ku tabcadaan beerahooda si ay u noqdaan dad wax soo saar leh ayna uga maarmaan gacmaha shisheeye waxaa afarin aan u diri lahaa dadka kaaminka hadda ay ku xariisan yihiin hayada ay sugino beeraha u dhow qaamqaam ay arkeeda inay fashtaan sida sida dadka oo kale dalka ay soo gudbisanayaan oo kale inay shaqaystaan waxay wax ay kusoo kordhiyaan magaalada jubbaland ay si fiican ay shaqadooda u sii wataan intaas aan dadka u sheega u baaqayaa